Deegaanka Dibiriqa, galbeedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa degan dad intooda badan ay noloshoodu ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha. Beeraleyda deegaankaasi oo xilligani ku guda jira tabcashada beerahooda ayaa Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Jubbaland ka codsaday inay ka caawiso waxyaabaha muhiimka u ah wax soo saarka beeraha sida abuurka beeraha iyo cagaf-cagafyo.
waxyaabo badan aan ka caawinaynaa cagaf waan rabnaa waxyaabo badan abuur waan rabnaa dalag hadbase waxyaabo badan oo sida beeraha ay u baahan yihiin u baahannahay aaladaha kala duwan sida beeraha wax lagu falo cagafta abuurka waxyaabo badan oo u baahannahay in naga caawiyo waxaa aaggan ka jira baahiyo aad iyo aad u baahsan oo dhinaca beeraha ah Een, dadku waa beeraaley inta badan soomaalidina waxaa waaye laba walxaaday ana inta badan ay ku dhaqan tahay oo ay tabcataa sida tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha tuuladaa intaba ilaahay baa makanisiiyey wayna leedahay waxaan rabaa marka inaan dul istaago een, beeraha beero ilaa gaaraya kun iyo saddex boqol ayaa tuuladan hoos yimaada tuuladan waa tuulo qadiimi ah isla markaasna een, ah, ay dhul beeraad aad iyo aad u u qurux badan uu ku yaalla waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha sida een, makiintii halkan iskama bixin karaan dadkan dad dan yar waaye saacadda makiinta waa labaatan doolar beeraha inta aan kuu sheegay saacaddii makiinna la gelina haddii la yidhaha waa labaatan doolar boostaa yacnaha laba halkee oo qofka boostada gacanka oo caadi oo loo falaa la falaa haddii la dhahana een, boostadii waxaa waaye eh, laba doolar ilaa iyo iyo iyo iyo saddex doolar marka waxaan ka codsanayaa een, eh, hay-adaha ku shaqada leh een, beeraha oo ay ugu horeyso wasaaradda beeraha waxaan si naxariis leh ugu codsanaynaa inay deegaankan soo booqato ay yimaadaan ay fiiriyaan baahiyaha ka jira ay arkaan waayo dhulkan baaxadda leh ee aad arka haysaan ee dalab walba uu ku yaalla waxaa ku yaalla geleydii waxaa ku yaalla looski waxaa ku yaalla afakaadhihii waxaa ku yaalla een, timirtii waxaa ku yaalla saytuunkii waxyaabo fara badan oo ilaahay uu ku manaystay digirtii qarihii waxaasoo idlaa ka imaanaya laakiin waxay rabaan qofka in la gaarsiiyo Beeraleyda ah ayaa inta badan ka faa'iideysta xilli roobaadka iyagoona beerta dalagyo kala duwan oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay.